xooga puntland waxaan usoo jeeday in nabadda laga shaqeeyo in horumarka laga shaqeeyo in dawladnimada iyo astaanta qaranka la ilaaliyo in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka in laysku duubnaado in layska ilaaliyo wax kasta oo khalkhal u keeni kara nabadgelyada iyo horumarka socda waa usoo jeeda waxaan kaloo usoo jeedinayaa beryahan dambe idaacadada la iska arko jiifiyada iyo waxaa ku badatay wasayada in la yidhaahdo dawladdu waa siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo bay ku fashilantay waxaas waxaan u arkaynaa inay tahay wax shacabka lagu kicinayo oo looga hor imaanayo nidaamka jira dad abaaraysan oo dhibaataysan dawladaha puntland waan ognahay dawladdii cabdullaahi yuusuf alaamaxadiise soo martay iyo dawladdii cadda muuse iyo dawladdii ka horeyso faroole iyo dawladda haddaba ciidamadu waxbay tataban jireen shalay waxaa hadlay rag siyaasiyiin oo waxay yidhahdeen dawladdu waxay ku fashilantay dhaqaalihii waxaad ognahay oo waxaa la yidhi haddaan hadalka runta la sheegin been baa la sheegaa hadda ka hor ciidamo daraawiish oo ka mid ah ciidamada puntland waxay qabsadeen dekada boosaaso oo isha dhaqaalaha ugu weyn iyagoo mushaarka cabanay waxaana wasiir ahaa wasiirkii maaliyadoo shalay hadlaa wasiir ahaa maalintaasi waxaa inuu yidhaahdo dawladdu waxay ku fashilantay dhaqaalihii inuu yidhahdo ahayd maanta waxa weeye iyadoo system jiro oo shaqadii ay socota inuu ka hadlo waxaa inaana la garaysanayn dadka reer puntland gaar ahaan caasimadda joogaayna garaysan mayaan maantoo la abaaraysan yahay oo dalkii soomaaliya dawlad ka dhalatay oo horey in loo socdoo rabo oo cadowyo badan oo argixisaayo sida shabaab iyo daacishii ay jiraan in qof dantiis laga shaqeeyo oo tiifyada la istaago iyadoo hataa haddii wax la tabanayo hadal lagu xallin karo la odhan karo see wax loo qabtaa arrinkaasu inaan la garaysan doonin baan u malaynayaa dadkaanu saa waa ka bisil yahay khilaaf siyaasadeed dadanka labada kun labadii kun iyo kowdii iyo labadii kun ilaa labadii kun labadii way soo mareen waxay dhaxal siisay waa la ogaa dalankana waa dad bislaaday una kana bislaaday in qof ku guuro sharciyad baana jirda midba maalin buu xukumaa waxaan leeyahay ninkii wax isku hayaayay nineteenka ha sugo shalay maalinta xukunka haysta waa lagu ixtiraamayey adiguna noqo midka ixtiraama maalinta cid kale xukunka hayso xukunkana waa loo siman yahay ciddii wax doonaysa oo si nadiifa wax ku doonaysaa nineteenka laba kun iyo sagaal iyo tobanku waa soo dhaweynaynaa waa muwaadin laakiin waxa weeye yaan durbaan colaade la garaacin dalka dawladbaa ka jirta dawladduna waxay ku khasban tahay intay maandeedka hayso inay nabadda iyo xasiloonida dawladnimada intaba ina ilaaliso innana taasu hadda gorgorta kala geli mayno